بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين اللهم وفقنا لما تحبه من الأقوال والأفعال والآراء ikhwaani waxaynu ku soo jirnay siiradii cumar binu khadaab radia allahu canhu oo aynu ka soo qaadanay qaybo aynu kaga warramaynay isaga iyo xidhiidhkii u dhaxeeyey dadkii riciyadda ahaa ee muslimiinta ahaa waxaanaynu habeenkii inoogu dambeeyey ka warranay safarkii uu qudus u galay safarkaasi oo qeybo ka midana aynu ka hadalnay caawana inta hadhay inshaa allahu tacaala aynu dhammaystiri doono waxaynu ka soo warranay tiro kooban oo aan ka badnayn toban culummada ugu dheeraysaa inuu ku baxay waxaynu ka soo warranay inuu la kulmay dadkii muslimiinta ahaa ee dhexda uu kula kulmay iyo dadkii kale nasaarada ahaa ee magaalooyinka deganaa ayaynu wax ka tilmaanay cumar markii uu ku dhow yahay qudus radia allahu canhu waxaa ka war helay dadkii gaalada ahaa ee deganaa geyigaas qof waloo meeshaa degenina waxa uu ku talagalay in cumar uu arko bal sida uu yahay sababta ugu weyn ee ay ku xiiseynayeenna ay ahayd wakhtigaasi ciidamadii muslimiinta ee khilaafadii islaamiga ahayd ee mas-uulka uu ka ahaa cumar gacanta ku hayey oo markaasi dhulka badankiisa gacanta ku haya marka ninka mas-uulka ka ah inay arkaan dadku aada bay u xiiseynayeen waxaa xusid mudan ninkii ilaalinayey dayrka qudus oo berigii hore magaalooyinka dayr baa lagu xeeri jiray dimishaq way lahaan jirtay magaalooyinkaa hore muslimiintu ay furteen oo dhan umaradii hore magaaladu meel laga soo galo ayay lahaan jirtay leanno gaadiidka ugu dheer ee lagu isticmaalaa faras buu ahaa magaalada si loo ilaaliyo gebigeedaba dayr baa lagu dhisi jiray leanna waxa weeye xaraskuna halkaasi daa'iman waa aragteen aahaarta xataa islaamiga ah ee ka muuqata magaalooyinkii islaamka uu furtay ama boqortooyadii cuhmaaniyiinta waxaad arkaysaa asar aada u dheer oo ah meeshii gaadhku uu fadhiisan jiray ee uu wax ka eegi jiray ciidamada soo socda laannu gaadiidka ugu dheereeya faras buu ahaa haddii dayr lagu xidho magaalada sida loo soo gala aada bay u adkay kaarana muu jirin aalaadkan mucaasirka ee maanta wax lagu dumiyaana may jirin gaadiidka ugu dheer ee technika ah ee la isticmaalay ee saxaabada lagu isticmaalay wuxuu ahaa maroodiyaal oo maroodiga unbaa la isticmaali jiray shayga ugu xoog badan uu ahaa ikhwaanii cumar ninkii dayrka ilaalinayey ayaa soo dhoweeyey iyadoo riwaayaadka qaarkood ay leeyihiin markii la soo dhoweynayey ka hor ayaa waxaa uu soo diray ninka la yidhaahdo adrabuun oo ahaa ninkii ciidamadii nasraaniyiinta ahaa ee jiidaa deganaa haystay ayaa kiish lacaga usoo dhiibay oo tiro badan waxaanu ku yidhi cumar waa nin isagoo alla ku kalsoon sida naga soo gaadhay waana nin wixii la siiyo ee diintiisa ku bannaanba cuna marka sun ugu dar iyadoo lacagtaa aan ku bedelanayso ninkaas sumayntiisa ikhwaani waxaa la yidhaha markii uu yimid cumar ninkii ay sarkeen ninkii wuu raadiyey cumar binu khadaab radia allahu canhu leanna waxa weeye alla kacabsigu iyo qofku marka uu ilaahay usii dhowaadaba waxaa iyadana qabuul loo geliyaa iyo kalgacayl dadka kale ee muslimiinta ah iyo khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala sida axaadiista saxiixaa ku sugan ilaahay marka uu addoon jeclaado abuurkiisoo dhan buu adoogeysiiyaa oo uu yidhaahdaa addoonkaasi ayaan jeclaadee jeclaada marka cumar radia allahu canhu oo sida axaadiista saxiixa fii manaaqibi asaxaaba bukhaari uu ka warramay muslim uu ka warramay sidoo kale alimaam axmed fii kitaabihi almusnad uu ka warramay intuba ay caddaynayso dadkii ugu fadliga badnaa muslimiinta inay yihiin bacda abubakrinna uu yahay ninkii muslimiinta ugu fadliga badnaa intaasoo xadiis baa kusoo arooray axaadiista badankoodana markii islaamnimadiisa aynu ka warramaynay iyo fadligiisa ayaynu xaggii hore kusoo qaadanoo dib ugu noqon mayno ninkii waxa uu arkay cumar oo ka yaabgeliyey leanna waxaa loogu talagalay inuu sameeyo waxay gaadhay raashinkii suntu ay ku jirtay cumar inuu ka leexiyo oo uu cumar u diido oo cumar binu khadaab radia allahu canhu markii uu dhammaystay raashinkii ayaa odaygii u yeedhay waxa uu tusay kiishkii lacagta ahaa oo halkan yaalla oo dhooban wuxuu dhi yaa cumar kiishkaasi waa lacagta laysiiyey ee loogu talagalay inaan kugu sumeeyo oo ninka loo yaqaano adrabuun oo ah ninka jiidan oo dhan haysta ee aanu isku diinta nahay anigu nin nasraaniyan ahay wayla noqon weyday buu yidhi in adiga oo kale lagu simeeyo wa ficlan cumar radia allahu canhu waxa uu sheegay aayaadkii ka warramayey dhimashada iyo qofku geeridiisa in ilaahay subxaanahu wa tacaala oo keliya uu hayo sidaana muslimiintu ay aaminsan yihiin ayuu sheegay odaygaasi quma sakariya la odhan jiray cumar binu khadaab radia allahu canhu maalintaa waxa uu ku yidhi kol haddaad qudus gelayso oo madax badan oo nasraaniyiinana ay kaa horeeyaan waxaa wanaagsan in aanu kaa bedelno dharkan aada xidhan tahay markaa cumar laba go-oo cadcad buu sitaa oo allahuma salli calaa maxamedin nadiifa saxaabadu habeenkii bay dharkooda maydhi jireen aad baa dharkoodu u yaraa laakiin aad buu nadiif u ah wa xata alaxaadiis waxa ay sheegaysaa rasuulku calayhi salaatu wassalaam inuu maydhan jiray xataa qabla asalaat yacni tanadufkiisa farqi baana u dhaxeeya nadaafadda qofku kuma xidhna inuu dhar badan qofku yeesho laakiin waxa ay ku xidhan tahay qofku sida uu ugu dadaalo inuu shayga uu haysto uu nadiifiyo saxaabadu xataa waxay gaadheen kaana muraqacan dharkaa uu markaa sitay cumar waa ragragcanaa laakiin aad buu nadiifa weliba dhar cad bay isticmaali jireen saxaabadu dharka cadna waad garanaysaayo dee aad baa uskagu uga muuqdaa haddii aan markiiba laga nadiifin ikhwatii fi illaah waxa uu ku yidhi cumar binu khadaab radia allahu canhu odaygii oo ku yidhi waxaanu doonaynaa inaanu kuu tolno qamiis ku leeg oo murasac bidahab walxariira badhna dahab lagu xardhay badhna lagu xardhay xariir baanu doonaynaa inaanu ku samayn cumar waxau yidhi maqaalada mashhuurka ah ee allahuma salli calaa maxamedin muslimiintu in badan maanta ay ku celceliyeen naxnu qowmun أعزنا الله بالإسلام ومهما نبتغي العزة من غيره أدلنا الله سبحانه وتعالى أو مهما نلتمس العزة من غيره أدلنا الله marka nabtaqi iyo naltamisu labada yacni ereyba waa ay ku soo arooreen riwaayaadka annagu waxaanu nahay dad ilaahay sharaf uga dhigay islaamnimada oo hugayagu waa islaamnimada wey inta uu qofku diintiisa ku toosan yahay ayaa sharaftiisu ay tahay wamahmaa nabtaqi alcizata min gayrihi adalana allahu subxaanahu wa tacaala haddii sharafta aanu ka doonno meel aan alla subxaanahu wa tacaala ahayna ilaahay waana dullaynaya marka muhimadda iyadu waa inaanu dhar xidhanno nadiifa laakiin ma aha inaanu xidhanno dhar dahab iyo xariira ayuu cumar u muujinayay waad mahadsan tahay buu ku yidhi cumar haddaad mid isiinayso waxaad ii toshaa buu yidhi qamiis suufa oo aan xariir iyo dahab midna aanay ku jirin ayaan kaa qaadan doonaa buu yidhi cumar bnu khataab radia allahu canhu marka riwaayaadka qaarkood waxa ay sheegayaan in kii suufka ahaa cumar uu sameeyey cumar dabeeto waa dhaafay waxaa xusid mudan cumar markii uu galay magaaladii qudus oo markaa xara laga asaasayey masjidka qudus la yidhaahdo dadku oo nasraaniyiin wada ahaa iyo waxoogaa yahuuda oo la deganaa qof walba wuxuu fuulayba meeliba meeshii ay ka dheeray waxaynu soo qaadanaynaa laba dumar ah oo mid uu abti u ahaa ninka safronius la odhan jiray allahuma salli calaa maxamed markaa magaalada haysta iyadoo u tilmaamaysa cumar oo soo baxay waxay tihi ninkaas soo baxay ma arkaysaa ee dheer ee gadhka leh ee maryaha cadcadsita ninkaasi waa ninka maanta dunida oo dhan haysta bay tahy hada arajul alطawiil jaaءat اddunya kuluha fii kafi waaraada an yakuna xaajan diwaala cimri ninkaasi adduunyadii oo dhan intay timid ayaa kafkiisa ay soo fuushay oo dunida oo dhani maanta isagay hoos joogtaa ninkaa aada arkayso ee halkaa socda ee meel saray markaa ka tilmaansanaysa walaakin araada an yakuuna xaajan diwaala cimr hase yeeshee wuxuu ka doorbiday inuu noqdo nin xaajiya oo xaj dawaafaya oo allahuma salli calaa maxamedin alla ku xidhan ayuu ka doorbiday adduunyadaa dhan ee intay soo ururtay gacantiisa timid ikhwaani iska daa saxaabadoo waxaa la yidhaahdaa saxaabi baa maalintii cumar ay geeridu ku dhacday allahuma salli calaa maxamed ayuu aada u ooyey marka ahlu saxaaba ayaa aada ula yaabay muqti limaada taki ya fulan markaasu wallahi yaa akhi idaa maata cumar raqa alislaam yani kama weyey buu yidhi dhimashada cumar laakin idaa maata cumar raqa alislaam islaamkii baa dabcaya buu yidhi oo saxaabigaa shaksiyaddiisa buu yidhi ilaahay islaamkuu ku quweeyeyo isaga dhimashadiisa waxaa ku xidhan buu yidhi islaamku inuu dabco wa ficlan sidaynu taariikhda ku hayno waxay gaadhay haybaddii ilaahay cumar siiyey ficlan may ahayn waynu sheegnay xagga reernimada may ahayn oo waa laga reer badnaa oo reernimo qadiyaddu may ahayn xoolo may ahayn oo waa laga xoolo badnaa ikhwaani filaahi waynu ka soo warranay oo markii taariikhdii hore cumar aynu ka warramaynay saxaabadii kale aynu aada uga soo sheekaynay qadiyaddu waxa ay ahayd kana qawaaman bikitaab illahi wabisunnati rasuuli illahi sala allahu caleyh wasalam in allaha qad jacala alxaqa calaa lisaani cumar wuxuu ahaa nin ku ad adag xaqa ku ad adag oo allahuma salli calaa maxamed kitaabka qabsada haybadduna halkaasay leanno xataa culimmadu marka ay ka sheekeynayaan dhallinyarnimadii oo khaalid bay muqaaraneeyeen oo cumar waxaa la idhaha mar bay legdameen oo khaalid uu ka jebiyey lugta waa qabla alislaam idan tahayubka yacni markay ka warramayaan haybadda cumar saxaabadu ay ka sheekeynayaan ama kutubtu ay ka warramayaan waxaa lagu ururiyaa gebigeeduba inay ka dhex dhalatay toosnidii uu ku toosnaa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala qawaaman bilxaq idan taasi maxay keentay waxaa la yidhaha mar uu u qaybinayay saxaabada adduun oo xoolo soo gaadhay ayaa sacad bin abuqaas oo runtii dee saxaabadii waaweyneed ka mid a ayaa safkiibuu soo jiidhay marka cumar binu khadaab baa ushii ayaa ku dhuftay sacad markaasuu yidhi ta'ahar yaa sacad markaa sacad baa kelmadii qoonsaday ushii uu ku dhuftay cumar limaada tataqadamu yaa sacad wuxuu yihi waxaan doonaya inaan kuu sheego suldaanka ilaahay awoodda uu leeyahay oo ayaan doonayay sacdow inaan ku baro ayaa uu ku lahay sacd bin waqas radia allahu canhu leannu maan doonayn inaad ka soo horayso ayaa u yidhi walaaladaadan kale waxaan runtii uga socdaa haybadda ilaahay siiyey oo kaana mahiiba dalca waxa ay ahayd oo sababteedana keenay toosnidii faraha badnay ilaa xadda aynu ka soo warranay oo aynu lahayn saxaabada qaar baa usoo ashkatooday cabdiraxmaan bin cawf oo inagii lahaynoo waxay ku dhahaen yaa amiira almu'miniin saxaabo badan oo jecel inay wax kuu sheegaan ayaa mararka qaarkood marka ay ku arkaan bay dib u noqdaan haybadaada darti ee maad dabcisid markaasuu mimbarka fuulay oo ilaahay uu mahadiyey oo muslimiintii la hadlay wuxuu idhi in badan baan dabciyey dabciyey ilaa aan ka baqday xaqa muslimiintu inuu lumo waanan adkeeye waan adkeeyey anigoo kitaabka ku toosan ilaa muslimiintii iga cawdeen isagoo ooyaya maadaa afcalu wamaada yacni atadaraqu halkeebaa waddo ka dhigtaa maxaan se sameeyey abuu cumar bin khataab naftiisa ku laha ikhwaanii halkaa waxaa tilmaanta aynu ka lahayn qofka muslimka ah waa ognahay maanta muslimiinta haybadoodii maanta waynu garanayna kun milyan oo muslimiina ayaa maanta maanta dunida waxay ka joogaan aynu garanayna ilaa xad ikhwaanii taabiciinta iyo dadkii saalixiinta ah waxaa lahay ninka caalimkaee taabiciga xataa a'imadii muslimiinta ahayd markii ay timid waa axad alumaraa aada looga baqan jiro intuu dhex yimid xaramkii isagoo dawaafaya ayaa xajarul aswadkii markii la dhunkanayey ayaa waa amiirkii muslimiinta oo dhan markaasi ayaa meeluu umaruu waayey meeluu maruu waayey dabeeta nin muslima oo tima adag ayaa halkaa ka soo baxay mar allaali markuu halkaa isa soo taagay baa laba saf muslimiintii ay galeen waddo dheer baa loo baneeyey waxaa la yidhaha toos buu u socday markaasuu soo dhunkaday xajarul aswadkii markaasuu soo noqday inamadiisii inan ka mida ayaa axad ninkaa amiirkii uu la hadlayey markaasuu yidhi atacrafu hada arajul miyaad garanaysaa buu ninkaasi yidhi waa alcaalim bikitaab illah fi hada alwaqt waa ninka maanta muslimiinta ugu cilmiga badan leh waxaan idinkula dardaarmayaa buu yihi cilmi toosni le leannu buu yihi sidaasaa muslimiintu ay kaaga haybadaysanayaan buu waad iga arkaya buu yihi anigaoo intaasoo ciidana leh ay maanta haybadaydii taagan tahay inaan durba taagnaado muslimiinta wa hada alcaalim bikitaab illah aada arkaysa abuurkiisu siduu yahay waa kaa muslimiintii ay ka xishoodeen inuu halkaa taagnaado yacni waa haybadii dadkii taabiciyiintaa xataa markii dambe umaradu ay jireen yacni ay lahaayeen ikhwati fillaah cumar gabadha nasraaniyadda ah ee gabadha kale la hadlaysa waxaa raadeeyey taariikhdii cumar ay ka haysatay iyo taayiimaka ka arkayso ilaa xad fii bacdi riwaayaat ay ka sheekaysay ustuura dee waxa ay aaminsanaayeen dadka nasraaniyiinta oo ay leedahay low yasmaxunii ana laqasaltu qadamayhi kamaa qasalat ilmajdaliya biciisa calayhi salaam hadduu ii saamaxayo sidii allahuma salli calaa maxamed gabadhii almajdaliya nabiyullaahi ciisa ay lugaha ugu maydhay baan ugu maydhi lahay waxaa la yidhaha cumar binu khataab radia allahu canhu ninka loo yaqaano safronius bay isu tegeen oo runtii ahaa nin allahuma salli calaa maxamedin ninkii magaalada haystay ahaa cumar bay wada hadleen waxau cumar binu khadaab ku yidhi waxaan ka soo lugeeyey madiine waxaanan imid qudus waxaanan u imid furaheeda ciidamo badanna waad haysataa baa laygu yidhi waa inaad furaha nagu soo wareejiso halkii bay ku wada hadleen safronius baa yidhi aan horta aynu wada hadalno oo shuruud ayaan kaala hadlayaa inta aynaan ma garatay aanan furaha kugu wareejin cumar binu khadaab waxau ku yidhi biduuni shuruud shuruud la-aan waa inaad kusoo wareejiso waa cumar oo wato maxay tiro aan ka badnayn toban oo saxaabadiisa waxaa la yidhaahdaa markaasi shaam iyo magaalada allahuma salli calaa maxamed yacni qudus waxaa ku jiray ha soo socda tirada markaa ciidamada ee ku jirta waa afar boqol iyo konton kun ee la joogta markaasi ninkaa loo yaqaanay safronius ikhwaani waa axibaayi fillaah tasawurkeenna iyo caqligeenna yar maxaad ku soo ururisaa cumar oo la hadlaya safronius oo toban qof wata oo ciidankiisu afar boqol iyo konton kun uu yahay oo uu leeyahay furaha qudus iska soo wareeji biduuni shuruud oo ciidanka muslimiinta ah xadkoodu ciidamada degan mooyaane ila waxa weeye dhulku waa inu xuduud yeesho ciidamada muslimiintu shaam ha deganaadaan laakiin dadka muslimiinta ee deegaanka ee ugu xiga yani deegaan muslimiintu ay degan yihiin oo dhula oo xataa dadka meeshaa degani ay muslimiin yihiin masaafada ugu sokaysaa waxa weeye waa in aan la tirin karin wey waa dhowr boqol oo kilomitr wey odayga safronius la odhan jiray bay israaceen cumar waxau yihi yaa amiir almu'miniin waan ogolahay inaan ku siiyo sidaa aad tidhi laakiin meelahaan kusoo tustusaya buuri marka waxa la idhaha kiniisad buu geeyey ay aada u qorxiyeen oo allahuma salli calaa maxamedin la yidhaahdo waxay ku naqshadeeyeen wixii ay ka aaminsanaayeen nabiy llaahi ciisa calayhi salaam marka dee nasaaradu waa ku kala gedisan yihiin wixii ay ka aaminsanaayeen bay ku naqshadeeyeen marka wuxuu islaa cumar soo jiita waa kiniisadii ugu quruxda badnayd ee markaa meesha ku taala waxaa iyagoo wada hadlaya ayaa axad asaxaaba uu yimid cumar markaasuu yihi yaa amiir almu'miniin salaaddii baa gaadhay buuli marka kiniisadu meel ballaadhan bay leedahay oo barxada cumar baa ka baxay waxaa la yidhaahdaa markii uu banaanka u baxay ayaa salaaddii cumar uu tukaday salaaddii markii uu tukaday baa uu yimid odaygii safronius wuxuu yidhi ya amiir almu'miniin limaada laa tusallii yani fi lmaknasa maxaad ugu tukan weyday kiniisada gudaheeda miyaanad ogeyn inay tahay dhul daahira oo banaan leh oo caynkaasoo sidaas waxa uu ku yihi cumar bin khataab radia allahu canhu banaankaasi ku yaalla waanu ku tukan karaynay buu yidhi laakiin waxaan diiday buu yidhi muslimiintu marka ay yimaadaan dambe inay yidhaahdaan meeshan cumar binu khataab baa ku tukaday oo dabeeta ay idinka qaadaan odaygii baa la yidhaahdaa wuxuu ku dhowaaday inuu an yanxanii bira'si inuu madaxiisa hoos u leexiyo oo uu cumar madaxa hoos ugu dhigo markaasaa cumar baa toosiyey laa tasjud naxnu laa nasjudu liaxadin gayri illaahi subxaanahu watacaala madaxa anagu hoos uguma dhigno cid aan ahayn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idhi madaxaaga ha leexinin cid aan ilaahay ahayn madaxa hoos uguma dhigno ayaa uu ku yihi cumar bin khataab radia allahu canhu odaygii wuxuu la yaabay cadaaladda cumar bin khataab radia allahu canhu ee mustaqbalka ah waayo raadka maanta anigu aan dhigo anigoo saxaabiya oo maanta taladii muslimiinta oo dhan haya muslimiinta dambe ayaa raacaysa ayaa u yihi cumar bin khataab marka meesha aan degayo waa halkeeda laakiin halkani waa dhulaan leedihiino halkaa bannaan baan ku tukanaya buuhi cumar bin khataab radia allahu canhu wa ficlan waxaa u baahan kuwa maanta qudus degan waxala beegan ninka la odhan jiray oo ayaa maalin buu yimid meel dhalinyaro ay ku urursan tahay marka isagoo samaynaya marka qudus buu marayey dhalinyaro runtii falastiiniyiinuu kusoo beegumo markaasi u is yidhi salaan nin dhalinyaro oo cibaado badan ay ka muuqata ayaa ku jiray waxaa la yidhaha markii uu salaamayey ayaa yarkii dee waa nin dhalinyare gacantiibaa markii usoo fidiyey buu gacantiisii iska haystay beegan baa yidhi muxtamal an natafaham maca asaadaat waman mara calaa dariiqi walaakin kayfa natafaham ida jaa haada waman mara calaa dariiqi sayid qud waa laga yaabaa buu yidhi inaanu isfahmno saadaad iyo ragga dee la fikradda walaakin kayfa natafaham ida jaa haada waman mara calaa dariiqi laakiin sideynu isu fahmaynaa hadduu kani yimaado talada dadka iyo cidda marta dariiqii sayid qudbi raximahullah marka sayid qudbi buu dib u qaato oo runtii raa'idulfikr alislaami oo aynu ognahay yani sayid qudbi raximahullah nin caalima oo mufakir oo islaamiya oo qarnigan labaatanaad dadkii ilaahay muslimiinta ku nabadgeliyey ahaa oo ficlan xataa la yidhaahdo markii uu kitaabkii ugu horreeyey qoray la yidhaahdo alcadaala alijtimaaciya fi lislaam oo uu kaga hadlay soo qadimay islaamka oo keliya inuu dadka u cadaalad fali karo ayaa waxa ay ku qaadatay reer galbeedku inay culays saaraan ninkaasi inaanu axsaabta masar ka jirta ee u ololeysa islaamka inaanu marnaba ka mid noqon leanno dakaagiisii bay ka yaabeen oo khaariq ahaa nin aada u faham badan bu maraykan baa la geeyey laba sannadood baa meel walba la geeyey baa la yidhaha lagu booqday waxaa la yidhaha meelo si aan loo qaabilin madaxda sare dalka misra ayaa loo qaabil meel maraykan uu leeyahay oo qof bini aadmiya soo jiidato oon la geyni ma jirto iyadoo looga jeeday in lagu qanciyo aragtida maraykanka uu ka leeyay dunida iyo masar iyo bariga dhex laakiin markii uu ka soo noqday wuxuu qoray kitaabka loo yaqaano america lati rayto maraykankii aan soo arkay qaaradda yurub maraykan ayuu ka waran america alati rayto kitaab runtii weyn buu ahaa macalasaf waxaa la yidhaha kitaabkii waa la xaday oo mar la weydiiyey nin ay walaala yihiin oo mufakir oo islaamiya maxamed qudbe oo imika nool waxau runtii yidhi aada baanu u raajicinay waxaanu ka haynaa nusakh yaryar oo kooban oo allahuma salli calaa maxamed tiro yar ah si walba waanu u raajicinno waan weyn adigu almuhim kitaabkii isagoo taxta dabciya ayaa kitaabkii sidii baa lagu xaday waxaana runtii lagu eedeeyaa hay-addaa sirdoonka ee maraykanku leeyahay almuhim yani ninkaa uu lagu halqabsanaya kayfa natafaaham ida jaa hada waman mara calaa طariiqi waa sayid qibr raximahullah dilkiisii waxaa la yidhaha afar iyo konton urur oo carabi ay leedahay ayaa mid waliba uu yimid uu yidhi war ninkaa ha dilina iska da xataa kuwii shuuciintaha yani markii la dilaya xataa kuwii ugu necbaa baa yidhi war ninkaasi waa nin dakaagiisa iyo garashadiisu ay khaariq tahay oo ilaahay siiyey waa nin carbeed calalaqal ninkaa carab ha ka dilin calalaqal haddii ay kuu noqotay ninkaasi inaad garan weyday waxa wanaagsan un inaad jeelka ku hayso waxaa intaa wehelisay aakhir risaala almelik faysal raximahullah yani boqorkii nimankaa sacuudiga nimankii ugu ladnaa ahaa almelik faysal ayaa soo diray baa la yidhaahdaa wafdi dhan oo ku yidhi ninkaa haynaga dil oo intuu u sheegay buu yidhi ninkaa dilka halaga jooji marka ikhwaani sayid qudb kitaab yar buu leeyahy oo aada u kooban oo dhimashadiisa uu kaga hadlo la yidhaha afraaxu ruux isaguna aada buu uga hadlay dhimashadiisa kitaab wada laqsi oo gebigiisuba aada ula yaab badan oo walaashiibuu u diray risaalad oo runtii iyadana lala xidhay mar oo u dirayay dhimashadu waxay tahay markaa kitaab yaroo kooban oo la yidhaha afraaxu ruux yacni ma garatay faraxii ruuxda ayuu u diray oo uu kaga warramayay dhimashada iyo waxay tahay akhiiran dilkiisu markuu soo dhawaaba cabdinaasir uu ku yidhi ninkaa haddii laga soo helay iyo cafi waan sii daynaya buu ihi intaasuna waa laga soo helay in kaana alcafwu minka fa ana laa uriidu bi in kaana alxukmu min alxaakimi fa ana ardaa bixukmi alxaakim haddaad adigu wax cafido uma baahni buuri hadduu alla wax xukumana ilaahay baan ka raalli ahay xukunkiisa leanno dil hadday ii qoran tahay waan dilanahay maanta hadday sii dayn ii qoran tahayna waan sii daysanay laakiin kelmadda ah adigu iyo cafi marnaba layga heli maayo buu yihi sayid qudbi raximahullah markaa mashnaqadii baa loo diray alla ila waxa la markii la dilay kadib baa wafdigaa uu soo diray faysal uu yimid markaasaa cabdinaasir uu aada uga cudur daartay wuxuu yidhi adiga waan jeclaa inaan kaa aqbalo laakiin laqad acdamuuhu sabaaxan horay u dileen buu yidhi oo ma garatay oo loo sii dilay oo salaadii hore ayaa ma garatay la deldelay buu yidhi ikhwati fi illaah sayid qud oo fii dilaali lqur'aan oo kitaabka loo yaqaanay lixda mujallada ee runtii wax ku soo bedelay tafsiirkii qur'aanka leanna nabadkii culimmadu ay u qori jireen ba wax ka bedel fii dilaali lqur'aan si runtii mucaasara oo la yaab badan oo qofka muslimka ee maanta nool qur'aanka uu aada usii fahmaya ayuu u qoray lidaalik wuxuu ku qoray kitaabka lixda mujallada ee intaa leeg jeelka gudihiisa kamaa yani saddex iyo labaatanka kitaab ee uu lahaa ee runtii uu ka mid yahay macaalim fi ariiq waa kitaabkii ugu dambeeyey lagu u dambeeyey oo jeelka gudihiisa isagana uu ku qoro u soo diray ikhwati fi llah maan jeclayn sayid qudbiina ka adlo laakiin maxaa ila galayn kelmaddaa beegan uu leeyahy waa maxay ninkaa uu ku haalqabsanayo beegan muxtamal an natafaham maca saadaat waman mara calaa dariiqi walakin kayfa natafaham ida jaa hada waman mara calaa ariiqi sidq waa laga yaabaa inaanu isfahamno saadaat iyo ragga lamidkaa walakin kayfa natafaham ida jaa hada waman mara calaa dariiq laakiin inan kan dhalinyarta ee masaajidka ku xidhan ee salaanteyda diiday iyo kuwa lamidka ee sayid qudbi uu ka mid yahay ee dhintay haddii ay dunida yimaadaan sidee laysu afgaranayaa buu lahaa ninkaa loo yaqaan ikhwati fi llah halka cumar dee ninkaasi inan yaroo dhalinyaroo koraya yacni masaajid buu ku jiraa baa cudur ku ahay isagoo dee haysta degay oo qudus haysta oo og waxay tahay ayaa haddana inankaa dhalinyartae masaajidka ku jira uu dhibay laakiin cumar bin khadaab radia allahu canhu maalintii uu marayay qudus wuxuu gaadhay in dadkii nasaaliyiinta ee meesha degaa ee aan la diinta ahayn inuu kiniisadooda meeshii banaanayd aanu ku tukan oo uu yidhahdo waxaan ka baqanaya in hadhow laydinka qaado o sidaa ugu daay bal ay gaadhaba in ninkii allahuma salli calaa maxamed inuu odaygii doono inuu ugu sujuudo oo ma garatay arrintii ku qadaray ikhwati fi llah cumar markii ay isla soo noqdeen odaygaa la odhan jiray sfronios ayuu yihi furihii cumarkeen markaa odaygu wuxu yihi yahuuddu yaanay soo gelin buu yihi magaalada marka yahuuddu way ku nooshahay oo qudus waxaa loo ogolaya maalinta sabtida inay yimaadaan laakiin nasraaniyiintaa meesha haysta nimankaasi waa inaanay meesha iman cumar binu khataab baa ku yidhi idinka iyo yahuudda waxa idinka dhexeeya islaamka ayaa idinkala saari doona laakiin adigu shuruud la-aan furaha kusoo wareeji haddaad diiddo waanu iska noqonayn oo ficlan furihii baa loo dhiibay cumar binu khadaab radia allahu canhu isagoo huwan sharaftii muslimiinta ikhwaani tasawar waa inaynu maskaxda ku soo ururino toban qof oo madiine ka lugeeyey oo cumar binu khadaab uu hogaaminayo oo qudus tegay oo furihiisii soo qaaday culamaa ulmuslimiin waa asxaabu siyar waxay leeyihiin ciidamada muslimiinta ee ka dhow aagga oo dhani labaatan kun kama badna ciidamada nasraaniyiinta ee meesha ku jira waa afar boqol iyo konton kun baynu ku sheegnay idan haybadda meesha taallay ee cumar uu furaha ku qaaday waxay ahayd haybaddii islaamka naxnu qowmun acazana allahu bilislaam wamahma nabtagi lcizata min gayriha adalana allahu subxaanahu watacala aynu iska noqono safarkaasi qudus oo runtii aynu ka soo bilownay habeenkii hore waxa aynu ku xigsiinaynaa si kooban oo urursan inaynu muqadamo ka bixinno yacni ciraaq diristii uu u diray saxaabiga loo yaqaano sacad bin waqaas radia allahu canhu sacad bin abi waqaas oo runtii saxaabadii waaweyneyd ka mid ahaa muxuu cumar ugu diray muxuu ahaayey ciraaq waxay ahayd waktigii cumar bin khadaab isbedeladii ugu waaweynaa ee dhacay diristii sacad la diray ee ciraaq loo diray waxaa runtii la yidhaahdaa cumar ayaa loo keenay war odhanaya oo madiine loogu keenay waxaa la doonayaa in maadaam ciidamadii muslimiintu ay baaheen in xuduudda ciraaq oo dhan laga soo saaro ciidamada muslimiinta war isa soo daba dhacayaa u yimid dabeeta golihii muslimiinta ee ahlu shuuraa buu iskugu yeedhay cumar bin khataab ikhwaani ma lahayaa taariikhda islaamka intii cumar oo saxaabada ugu adadkaa ma lagu hayaa tala uu iska goostay laa yaa ikhwaani fillah tala aanu cali bin abi daalib ogeyn oo aanu ogeyn cusmaan ibnu cafaan oo aanu ogeyn allahuma salli calaa maxamedin طalxa bin cubaydallah oo aanu ogeyn zubayr ibn اlcawaam oo aanu ogeyn saciid binu sayd oo aanu ogeyn sacd bin waqas wa kaanuu min ahli shuura laguma hayo taarikhda islaamka ahlu shuuraha ayuu u yeedhay waxa uu ku yihi dhibtaasaa jirta waxaan doonayaa inaan baxo anugu maxaa idinla talaa anaa doonaya inaan baxo oo dhulkaasi dhibtu ka taagan tahay anigu aan taga buu yihi cumar bin khatab cali bin abi aalib iyo cusmaan bin cafaanna waan kaxaynayaa buu yihi maxaa jira arrinkii maadaamau adkaaday muslimiintii ay soo cawdeen halkaa joogtay dhib badanina ay jirto anaa soo xaliilaya buu yihi cumar bin khatab arrintiiba aada la iskugu celceliyey taliska muslimiintu madiinuu deganaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ogeydeen maka ayaa uu rasuulku ku dhashay ehelkiisuna joogay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam madiine ayuu ka dhigtay qaacidadiisa iyaduu kobciyey iyaduu culayska saaray iyadaa taladii muslimiinta lagu qeybiyey iya lee waxay sababtu ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii ugu horreeyey ee talada muslimiinta guri u siiya markii madiine la yimid guri buu siiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa waxaa la mid ahayd maadaama madiini ay noqotay reerkii islaamku uu ku kacay waxaa loogu abaalguday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu qaacido ka dhigto idan ilan taladii muslimiintu ilaa intii khilaafadu jirtay oo dhan waxay taallay magaalada madiina muslimiintana halkaas unbaa xarun u ahay leanna waxa weeye waa kuwii islaamku uu ku kobcay ee allahuma salli calaa maxamed u gargaaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhwaani fi illaahi waxay ku idhaahdeen yaa cumar qaacidadaasi adiga kugu xidhan ee taladii muslimiinta madiina degan haddaad ka tagto dee ikhwaani gaadiidka ugu dheere lagu xidhiidhaa wuxuu ahaa faras taladii baa kala googo-aysa bay dhaheen markaa halkan joog xudunta ah ee muslimiinta o dhan ay kusoo xidhmayaan saxaabadii waaweyneyd ee culummada ahayd ee fuqahada ahayd ee istiqaamada lagu tuunsanaana ay ku urursan yihin oo cilmigii iyo toosnidiiba ay taallo oo ficlan waa ta keenaysay islaamku inuu toosnaado maalin baa waxaa la yidhaahdaa arrintaa markii ay u baxayeen baa nin jadu binu qays la odhan jiray oo allahuma salli calaa maxamed ahaan jiray dadkii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhibta ka sheegtay ayaa yimid meel ahlu shuurihii muslimiintu ay fadhiyaan buu ka soo agdhoway markaasuu cumar yidhi u yeedha wuxu uhi war ma waxaad doonaysaa inaad isku darto talada muslimiinta oo la yidhaahdo muslimiinta taladoodii kuwaasaa soo gooyey ilaahay baan ku dhaartay buu yidhi haddaad ka soo ag wareegta buu yihi meel talada muslimiinta lagu hayo buu yihi cumar bin khatab maanta kadib adaa u qoolan buu yihi wixii kugu dhaca bidaanada yacni qofku inuu samaysto albidaanatu alxasana taladu maxay ku toosaysaa cumar bin khataab radia allahu canhu cali bin abi daalib baa ag taagna oo aayad keenaya wa fii hunaa xadiis oo haddii uu intaa weydaarto itaqi illah yaa cumar naquulu laka hada alaaya hada alxadiis hada almathal oo dee toosinaya ikhwani fillah halkii bay ku tashadeen taladii waxaa lagu gaadhay in amiir almu'miniinku uu joogo cumar baa yidhi haddaba keena cid anigay beddesha waxaa la yidhi sacad bin waqaas baan ku ahay sacad oo awalu man araaqa daman lilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay dartii ninkii ugu horreeyey dhiigu daadiya waxaa la yidhaha maalin iyagoo saxaabadu ay jeexjeexii ku jiraan baa quraysh loo sheegoo la yidhi halkaasay maxamed uu ku tukinayaa oo qur-aankii uu ku baraya markaasay qaar soo weerareen laf geel oo meel halkana taallay ayuu la soo baxayo kii ugu horreeyey soo cadcaddaa ee nebiga calayhi salaatu wasalaam doonayay inuu ataago ayaa uu ku weeraray waa dhiiggii ugu horreeyey ilaahay dartii loo daadiy wa kaana khaalan lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam saxaabada waaweyn abtinimo waxaa ugu dhowaa isaga hada khali falyurni imraun khaala marka rasuulku waa markuu saxaabada ay kaftamayaan ayuu odhan jiray abtigey waa kaas oo waa saxaabi oo waa nin caalim oo caynkaas falyurni imraun khaala bal ninka abtigiio sidaasay tusayaa ha yimaado buu odhan jiray rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa nacrif sacdan nebigu calayhi salaatu wasalaam fii uxud oo dhib badna ay ka jirtay oo dhibi ay soo gaadhay irmi fidaaka biabi anta wa ummi wuxuu aa ninkii leebka iyo waranka u genayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ikhwaani sacad waana saxaabigii toddobaad ee rumeeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam wala sagaalaad bay ka dhigaan sideedaad adigu tobankii ugu horreeyey buu ku jiray ikhwatii fillah waxay idhahdeen sacad baanu kuu dirnay sacad dir sidii baa lagu diray sacad bin waqaas sacad markii uu meeshii tegey waxa uu runtii tegey dhul ballaadhan oo allahuma salli calaa maxamed muslimiintuna ay kooban yihiin dad badan oo ka soo horjeedaana ay jiraan markiiba wuxuu ku beegmay muhanna binu xaarisa saxaabigaasi oo saxaabigii muslimiinta oo dhan ka mas-uulka ahaa oo markaasi dhintay oo istishaaday oo allahuma salli calaa maxamed nabar ka soo gaadhay dagaal macrakatuljisri loo odhan jiray oo ballaadhnaa u dhintay ayuu yimi markiiba waxa uu guursaday gabadhiisii salma bintu abikhasr isagoo doonaya saxaabiga mujaahidkaa ee runtii saxaabadii waaweneed ka mid a waasaatan leh isagoo doonaya inuu xidhiidhiyo halkiisiina uu reerkiisa u galo isaga ayaa ma garatay guursaday sacad bin waqaas markii uu meesha tegey ayaa muslimiintii u wareystay saxaabadu sidaasay ahay wuxuu la yimid hoggaankii muslimiinta oo shurxabiil binu xasna waa kamaan yani ma garatay tulaax bin khuylad alasadi hoggaankii markii saxaabada ee jiray buu u yeedhay waa uu la tashaday wuxuu hi bal iga warramo meesha waxaa hi meesha arrin adag baa yaalla ninkii rustam lo odhan jiray baa meesha la keenay arrinkeennu aada buu adag yahay waa inaad dee adugu sidaad yeelayso saxaabada marka aada la tashato aada hawl ka gaadha bay ku dhahan sacad bin waqaas radia allahu canhu halkiibuu talada muslimiintii ku ururiyay sacad bin waqaas radia allahu canhu wa ficlan kamaa fii bacdi ariwaayaat waa uu ku xanuunsaday meesha sacad oo xanuun adag baa ku helay iyadoo dhul ay tahay cadowa oo dagaalana ay ka socdaan ayaa meeshaana uu ku xanuunsaday intii muslimiintu aanay is urursan oo safarkaa sacad loo diray ahaa meesha loo yaqaana alqaadisiya waa meeshii berigii dhaweyto iiraan iyo ciraaq markii ay dagaalami jireen ay aada ugu celcelin jireen ciraaqiyiinta waa jabkii ugu weynaa ee runtii farisiinta la gaadhsiiyey islaamku markii ciraaq uu tegey waxaa hogaaminayey sacad bin waqaas radia allahu canhu waa meeshay odhan jireen sidii qaadisiya ayaanu yeeli doonaa oo ficlan may ahayn sidii ay kuwaniga fahmeen leanna kaasi waxaa dagaal islaamka iyo nimankaa majuusiyiinta ee dabcaabudkaa ka dhexeeyey ee mu ahayn dagaal dad muslimiina dhex yaallay waktigaas ikhwaani waxaa la yidhaahdaa sacad markii uu muslimiintii habeeyey ee uu arrinkoodii meel dhigay ayaa rustam ninka la yidhaha yimid rustam horena waxwaynu uga sheegnay in aada u caqli badan buu ahaa waxaanu ahaa ardulfurus markaasi ninkii ugu maskaxda badnaa ee ciidamada oo dhanna haystay buu ahaa ninkaas waana ninka dhalay baynu ninkii dilay cumar bin khataab radia allahu canhu dariiqo aan sharci ahayn ku dhalay ninkii lo odhan jiray rustam fayrus ibnu rustam ama fayrus yani waa ama abu lula ibnu rustam lo odhan jiray ninka la odhan jiray rustam waxa uu ku yidhi nimankii allahuma salli calaa maxamed ciidamada ahaa oo nin jaalinos lo odhan jiray uu ka mid ahaa hormazaan firazaan uu ka mid ahaa ayaa uu ku yidhi war intaynaan dagaal gelin waxaan doonayaa inaan ogaado sirta dadka muslimiinta ah aniga waa dagaalkii ugu horreeyey aan galo aniga oo ciidamada oo dhan haysta dee furus waa boqortooye intaasoo kuna sanoo soo jirta bal waxaan doonaya inaan ogaado nimankii makiya madiine deganaan jiray ee heedda aynuu daadin jirnay sirta ku jirta ee maanta halkan keentay waa inaan ogaado markaa sacad bin waqaas buu u diray nin runtii u shaqaynayey oo ka mid ahaa nimankii afka carabiga aana yaqaanay wuxuu ku yidhi waxaanu doonaynaa inaad wafdi noo soo dirto saxaabadu way tashadeen rubciy ibnu caamir baa la yidhi ha loo diro oo saxaabi saxaabada ka mid a oo runtii keligii waxaa la yidhaha rustam ciidanka ilaalinaya waa afar kun hadda waa keligii iska daa ciidamada riwaayaadka qaarkood siday sheegeen saddex boqol iyo konton kun ee u hogaaminayay siduu u sugayey wafdi ilaa toban kuna ama dee dhowr kun markay ugu yaraataa ayaa nin baa soo baxay faras wato gaaban oo masaafo dheer baa loo qorxiyeeyo keligiiya ninkii markuu gogashii soo gaadhay ayaa warankii uu ka taagay gogashii waa uu ka gooyey xaggii hore ku taagay waa uu ka gooyey rustam agtiisuu waranka ka taagay rustam baa ninkii turjumaanka ah buu ku yidhi bal ninkan keligii socda ee faraska wata ee waranka dhowrka meelood ka taagay ee iminkana agteenna ka taagay qul lahu maaja maadaa jaa bikum waxaad ku tidhahdaa war maxaa idin keenaa u socota qaala allahu ibtacaanaa linukhrija man shaءa min cibaadati اlcibaad ilaa cibaadati اllahi waxda wamin dayqi اddunya ilaa sicatiha wamin jawri اladyaani ilaa cadli اlislaam waman qabila qabilnaah waman raada qaatilnah waxa uu ku yidhi waxaanu u nimid inaanu dadka ka saarno min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati illahi waxda addoonnimada ay dad addoommo u yihiin oonu u saarno addoonnimada ilaahi subxaanahu watacaala inaanu ka saarno cidhiidhiga adduunyada oonu ballaarhkeeda u saarno ninka sidaa yeela waanu aqbalaynaa kii kalena waa la dagaalamayna ikhwaani waxaa xusid mudan islaamku miyuu dadka layn jiray sida maanta ay yidhaahdaan xadiis saxiixa rasuulku wuxuu leeyahy marka aa gaalada la dagaalamaysaan ilmo caruura ha dilina qof maatiya oo weyn oday weyn iyo qof dumarana ha dilina buu yihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam geedna ha jarina qoyan oo dadku ay isticmaalaan goormaa weliba taa la samaynaya waa saddex shay marka qofka loo loo bandhigo islaamku markuu fidaya waa inuu qofku islaamo wuu diiday waa inuu qofku diintiisa haysto oo cadaaladda islaamka uu ku hoos noolaado oo adduunkiisa iyo kiniisadiisa ama sawmicadiisa ama macbadkiisaba dhahoo loo ilaaliyo oo islaamka uu dhakada ka xukumo laa ikraaha fi ddiin waxaa la leeyahy nidaamka islaamku dhakadu kaa xukumaya wareegga sanadkii baa jisiye laga qaadi jiray laba dirham bay ahayd aqala min dolaar xataa cashuurtu islaamku qaadi jiray miyay ahayd cashuur bani aadam may waxaa la leeyahay aqala min waxay ahayd ma garatay siddeed dirham riwaayaadka qaarkood toban bay gaadhsiiyeen waa wareegga sanadka waa laba doolar oo adduunkiisa lagu ilaalinayo oo meesha wax ku caabudaya lagu ilaalinayo waxaa la leeyahay un fasaadkaaga ha fidinin oo dadkaa gaadhsiinin adiga ha kugu koobnaa waxaynu ka soo warranay xataa cumar bin khadaab radia allahu canhu shantii inan ee u shaqaynayay nin nasraani inuu ku jiray shantii inan ee gaarka ugu shaqaynayay nin nasraaniya ku jiray ilaa xaday gaadhay in maalintii uu cumar doonayey markuu dhimanayo uu yeedhay uu ku yidhi waan ku fasaxaya uu ku yidhi yaa amiira almu'miniin maxaad aniga ii fasaxaysaa miyaad ma waxaad leedahay ma garatay waxaa tahay nin nasraaniyo ilaahay baan ku dhaartay inaan adiga kula shaqeeyo ayaan ka jecelahay in lay fasaxo wax walba laysiiyo ikhwaani yacni waxaynu ku tilmaamaynaa saxaabigaasi markii uu la hadlayay rubciy binu caamir rustam wamin dayqi اdunya ilaa sicatiha wamin jawri اladyaani ilaa cadli lislaam waman yani waman qabila qabilnah waman raada qaatilnah intii buu siiyey wuxuu ihi rustam waanu garanay waxaad u socotay iska tag halkiiba isku qabsadeen taliskii meesha la joogay waar ninkan acraabigaa ee maryaha cadcad leh ee noo hanjabay maxaad noogu sii daysay bay dhahdeen wuxuu ihi maydun fahmin rustam nin aada u caqli badan bu wuxu uhi wafdi baynu diranay waa taa arkaysaan buu yidhi aniga intay ilaalinaysa sacad baan u diray waa xulkiisii buu yidhi keligii buu soo diray buu yidhi waa xulkiisii keligii buu socdaa buu yidhi limaada laa yakhaafu almowt miynaan awood u lahayn ila waa niman dagaal inaga dhexeeyay inaynu halkaa ku dilno muxuu uga baqan waayey buu yidhi inaynu halkan ku qabanno aynu dilno wuxuu doonayay inuu ina tuso waxay u yimaadeen iyo waxay u socdaan waxaanan u fahmay buu yidhi anugu inay yidhaahdeen annaga laba noogama dhexayso inaanu idinka guulaysano iyo inaanu ilaahay la kulanno waa dhimasho iyo guul la waxba noogama dhexey sidaasaan u gartay buu yihi rustam anugu ixda alxusnayn wa ficlan waana siday ahayd marka au qofku ka cadaalad falay waxa rustam maadaama u ahaa nin caq aada u caqli badan dhimashadiisii dambe qaacqaa bin camri tamiima oo runtii mujaahid muslima ahaa baa ka dul calaacalay leanno marka dambe la dilo odhanaya maan jeclayn inuu sidaa ku dhinto waxaan jeclaa in islaamka loo bandhigo ilaahay inuu ku hanuuniyo aada loo eego leanno ninkaasi nin dakaa leh oo faham leh oo garasho leh buu ahaa buu yidhi ikhwaani mugiira binu shucba oo runtii ka mid ahaa saxaabada daahiyadoodii saxaabada waxaa la yidhaahdaa dee isku mid may ahayn hadday noqoto qiraa'o ubay binu kacab baa loogu tegi jiray hadday tafsiir noqoto cabdillaahi binu cabbaas iyo muxuu ahaaye cabdillaahi binu mascuud ayaa wax laga weydiin jiray hadday noqoto dagaal dee khaalid bin waliid ayaa wax laga weydiin jiray hadday dhaxal noqoto zayd binu saabit ayaa loogu tegi jiray oo cumar binu khataab oo odhan jiray wax ka weydiin dee aqoontoodu way ahay hadday noqoto dahaa mathalan marka dad kale lala kulmayo ee heshiis lala gaadhayo waxaa la diri jiray muqiira binu shucba iyo camar binu caasim leanna waxay niman garasho badan inta badanna hadalka sidaa ma garatay loo dhigo dhinacyo badan u dhigi kara marka muqiira binu shucba ayaa waxaa ka mid ahaa camar binu caasim waxaa hi muqiira ayuu ahaa ninkaa loo diray cumar binu khataab laftigiisu mar gobol loo taag waayey buu yidhi muqiiraanu diraya buu yidhi waa gobolkii sacad bin awqaas laga soo casilay ninkii loo diraba way ku qayliyaan oo way isla dhib mutaan markaasuu yidhi muqiira kuwa u taag helaye muqiira binu shucba hallay doono markaa muqiira binu shucba u diray waxaa la yidhaha ilaa intii cuhmaan uu imanayey isagaa mas-uulka ah oo runtii saxaabi ad adag oo toosni badan ciddii khaldanna joojin karaa ayuu ahaan jiray marka muqiira maalinta ayaa markii dambe loo soo diray isagu waxaa la yidhaha siduu usoo socday ayuu iska hor fa ag fadhiistay rustam marka kursiga uu rustam ku fadhiisto dee cidi kumama fadhiisato nin xaraskiisii ka mid a kusoo dhaqaaqay rustam baa ka joojiyey waxa uu ku yidhi mugiira binu shucba kaanat alaxlaamu tabluqunaa cankum naxnu macshar lmuslimiin laa yastacbidu bacduna bacdan inamaa naxnu sawaaun ka asnaani lmishd wuxuu yidhi berigii hore warar baa naga kiin soo gaadhi jiray sidaa u kala sarraysaan aanu moodi jirnay riye inay tahay laakiin iminkaan xaqiiqsaday buu yidhi annagu muslimiin baanu nahay laa yastacbidu bacduna bacdan inamaa naxnu sawaaun ka asnaani lmishd annagu ma kala sarrayno haddaanu muslimiin nahay inamaa naxnu sawaaun ka asnaani lmishd xagga talada iyo xuquuqda iyo wada jirka iyo waxwada doonka waxaanu nahay dad u siman ka asnaan ilmishd oo aan kala sarrayn sarraynta marka aynu leenahay ikhwaani fillaahi maaha macnaheedu kala dambaynta waa xuquuqda weeye sacad bin waqaas yacni abaa cubida camir binu jaraax markii ay usoo direen wafdigay yidhaahdeen nin la yidhaha church oo fi abdal yarmuk la yidhi bal ninkaas oo eg ayaa ciidankii muslimiinta u dhex yimid oo markaasuu sidaa u egay sidaa u egay wuxuu eegayaa bal meesha ugu yaro quruxda badan ee ugu dheer ee si uu abaa cubaydo oo ciidamada muslimiinta o dhan ka mas-uula uga helo nin muslima yidhi yaa doonaysa man turiid wuxuu arkay inuu dee haykalkiisa sida abaa cubayda qaa'id alxaras alislaami markaasuu kaxeeyo nin seefuu leeyahy soofaysanaya oo allahuma salli calaa maxamed cadceed meel yaroo cadceeda iska fadhiya oo quruuruxa ayuu geeyey aqul laka yacni abaa cubayda aladi huwa qaa'id lmuslimiin ma ahan uga jeedo ninka halkan fadhiya ee seeftiisa soofaysanaya ciidanka muslimiinta ka mid abaa cubaydihii muslimiinta oo dhan taladooda haye weye kaan u baahanay buu kuri markaasuu yihi hada huwa abaa cubayda wahuwa aminu hadihi اlumma wahuwa min casharati mubashiriin mubashariin wuxuu yidhi iska daaya inuu qaa'id kan yahayo waa tobankii jannada loogu bashaareeyey buuri waana ninkuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yihi likulli ummatin laha amiinun wa amiinu hadihi alumma abu cubayd markii reer najraan ay yidhaahdeen nin amiina oo aaminnimo badan noo dir waa ninkii nebigu uu soo qabtay calayhi isalaatu wasalaam ee uu yidhi kaasaa yacni amiine kaxaysta oo idinka lacagta reer beni najraan oo lixdan ku soo islaamay oo qabiilo dhan oo meel degan oo nasraaniyana ahayd isaga ayaa lacagta idinka soo ururinayo anugu wakiishay buu ihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa ka amiinkaygii buu ihi rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ikhwaani waxaan uga socdaa muqiira binu shucba markii uu la hadlay rustam waxa uu ku yidhi annagu muslimiin baanu nahay waanu simannahay idinkaa ii yeedhay buu yidhi oo yidhi aynu wada hadalno haddaad doonayso inaynu wada hadalno halkaasaan fadhiyayaa buui markaasaa rustam baa la kaftamo ayo yani waad cawaran tahay buu ku yidhi waanad hadalkaaguna waa adadeg yahay waanad cawaran tahay buu ku yidhi suu yidhi miyaad garanaysaa halkaan ku beelay buu yidhi ishan ardaruum ninkii ugu qiimaha badnaa buu yidhi ugu sarreeyey qabashadiisii baan ishan ku beelay buu yidhi marka wuxuu leeyay markuu baxsanayay baan ayaan ishan ku beelay buu yidhi addadka kalaan ku siinayaa buu yidhi markaa rustan baa yidhi maanaad leeda waad baxsanaysaa buu yidhi dee adba buu yidhi anigoo wafdi aad ugu tira waad cawaran tahay buu yidhi markaa iska dulqaada buu yidhi haddaan ku idhaahdo isha dambaan ku siinaya ikhwaani waxa uu ku yidhi iska noqo rustam wuxuu idhi nin kala hadlay soo diro ninkii dambe intaanu iman waxaa la yidhaha warqad baa ka soo horreysay ciidanka muslimiintaa ka timid oo runtii odhanaysa ninkaasi waa min amaraa'i hajar waa nin saxaabada ku weyn waa nin dilkiisa uu faa'iido leeyahay marka waxaa la yidhaahdaa waxaa loo diyaariyey koob runtii biyo ah oo masmuum ah markaasuu hore markii uu yimid ayaa isagu wuxuu ku hadlay afkii farisiga marka waxaa la hadlay rustam oo ku yidhi adugu afka aad baad u taqaana buu yidhi halkeed ku baratay buu yidhi kuntu ana min umaraa'i hajar boqortooyadii halkan ee jaarka ahaydeen baan ka mid ahaan jiray buu yidhi waa maada wajadta fi lislaam maxaad boqortooyadii nicmada lahayd ee caynkaasoo uga tagtay eed islaamka ka heshay buu yidhi wajadtu fi lislaami maa lam ajid fii mamlakati hajar islaamka waxaan ka helay buu yidhi waxaanan ka helin boqortooyadii reer hajar afkuu dee kula hadlaya afkuu aada u garanaya biyihii baa loo dhiibay markii uu sidaa u qabtay ayuu yihi bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismi shayun fi samaawaati walaa fi lard ducadaasi nebigu calayhi isalaatu wasalaam wixii socda ee biyo oo kale ama sharaaba uu ku akriyi jiray ayaa saxaabigaas uu bilaabay dabeete rustam baa ka qaaday wuu daadiyey wuxuu ihi maan doonaya inaad ku cabto oo koob kale u soo daray wuxu uhi maxaad koobkii u daadisay wuxuu ihi yarka farihiisii baa ka muuqda waxaan doonaya inaad ku cabto oo ficlan dee riwaayaadka qaarkood waxa bay sheegayeen ducadaasi inuu khaalid sun ku cabay isagoo odaygaa maalintaa ay kulmeen tusayey inuu ilaahay wax dilo sunta anay waxba dilin yacni qara'a hada adducaa wa shariba asum fii bacdi riwaayaat baa sheegay oo uu runtii tusayey oday loo soo diray oo baqanayo lagu yidhi haddaad muslimiinta la kulanto waa niman ad adaga suntaa cab oo khaalid ku yidhi waa muxuu yidhi waa sunta noocaasa ken buu yidhi wabada'a bi hada adducaa fa sharab khaalid berigii dambuu ka sheekeyn jiray marka uu saxaabada dhiirinayo waxaan ogaaday inaanay suni wax dilin waxaan ogaaday inaanay seefi wax dilin waxaan ogaaday inaanay waxaasi wax dilin leanna wuxuu ka warramayay dagaaladuu soo galay iyo ma garatay jidhkayga taako aanay ku olin seef ama leeb ama waran ma uu jiro haddana waxaan ogaaday ilaahay inuu wax dilo yani markuu saxaabada dhiirinayo ayaa uu ku odhan jiray ridwaan ullaahi calayhim ikhwaani fi llaahi saxaabigaa loo yaqaano zuhra markii uu la hadlay rustam ayaa uu ka noqday rustam waa uu ururiyey taladoodii waxaanu runtii qoray warqad aada u kooban oo urursan oo u diray ninka loo yaqaanay istajrad oo markaasi boqorkii farisiinta ah wuxuu yidhi taladaydii waxay ku urursan tahay waxaan ku talagalay inaanan dib u soo noqon laba midunbaa ay tahay inaan muslimiinta ka saaro xuduudda oo dhan iyo allahuma salli calaa maxamedin inaan halkaasi ku dhinto labadaa mid igama dhexaysa buuli walaakin hunaaka rijaalun yuxibuuna almowta kamaa nuxibu alxayaa biduuni tacliim laakiin waxaan kuu sheegayaa buuhi meesha waxaa jooga rag dhimashada u jecel sidaanu nolosha u jecelnahay intaasi biduuni tacliiq waxaan ku darayaa ma ay jirto ayaa yastajrad uu gaadhsiiyey ikhwaani sacad diristiisii oo runtii la yidhaahdo dagaalka abdaaluqaadisiya waxaa ka ratibmay dilkii cumar yani arrintaasi arrin sahlan may ahayn colaadda inankii cumar dilay uu ka qaaday muslimiintu markii ay jebiyeen iyo dhimashadii rustam iyo waxaasoo dhan waa tii keentay inankaasi inuu colaad ku qaado inuu soo dilo un cumar binu khataab oo isa soo dhiibo isa soo iibiye caynkaas oo kale oo dagaalkaa bilowgiisa ah dagaalkaa loo yaqaana abdaaluqaadisiya iyo diirashadii sacad binu qas radi allahu canhu intaasaynu caawa iskaga dayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu